bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu sharaf weyn bay ii tahay maanta caawa inaan idin siiyo hadal yaroo kooban oo ku saabsan ee, go-aan ee, maanta la soo saaray oo ku saabsan geedi socodka ee, nabadda soomaaliyeed iyo ee, doorashada laba kun iyo lix iyo toban go-aankaasoo ay gaartay dowladda federaalka ah bisha caalamkuna ay ku ayiday waxaan halkaa inaan ka caddeeyo anoo ku hadlaya magaca dowladda puntland in go-aankaas uu yahay go-aan annagu aan eh, aan aqbalin Eh, ka madaxweyne ahaanna eh, wax aysan ahayn wixii ay ii soo wakiisheen dadka reer puntland Eh, dadka reer puntland eh, waa afti bay qaadeen eh, waa codeeyeen waa hadleen Eh, anoo halkan waxaan u joogaa inaan iyaga matalo rabitaankoodana aan keeno meesha waxaan rabaa kale inaan meesha ka caddeeyo in waxaa la isku haya aysan ahayn gobol gobol ka soo horjeeda iyo qabiil qabiil ka soo horjeeda wax ka badsanaya in ay tahay masiirkii dalka iyo horumarka dalka Een, markii aan labiyo kun- laba laba kun iyo labiyo tobankii eh, doorasha waddankan ka dhacday eh, waxaa la filayay afar sano ka bacdi eh, in la helo dowladnimo iyo horumar ka wanaagsan kii laba kun iyo labiyo tobankii waxaa la rajeynaya dadka soomaalidu ay meel walba ay rabeen inay helaan inay helaan matalaad shacbi ah oo dhaba inay helaan Eh, inay helaan dowladnimo ka tarjubaysa rabitaankooda siinaysana eh, waxay u baahnayd oo ay dowladnimo ka rabeen shacbiga soomaaliyeed meel bay joogaanba waxay rabaan isku mid waa isku hadaf waana isku baahi Eh, waxay rabaan nabadgelyo waxay rabaan deganaansho waxay rabaan eh, inay helaan caafimaad wanaagsan iyo waxbarasho wanaagsan iyo hooyo walba iyo aabbo walbaba waxa uu rabaa waxa weeye inuu cunugiisu helo mustaqbal ka wanaagsan kiisa ee cunugu awoowaha u yahayna uu helo mustaqbal ka wanaagsan midka isaga uu nasiibka u yeeshay Ee, ilama aha marka nidaamka hadda ee, la rabo in wax lagu dhaqo ee qabanigaahi in uu shacbiga soomaaliyeed u horseynayo dowladnimo wanaagsan iyo in uu u gaarsiinayo hadafkaas iyo ee, ee, yoolkaas ee, ay ay tiigsanayaan ma aha mid u hiilinaya mana aha mid ee, ee, siinaya matalaadii shacbiga hode dhabtahay u baahnaayeen ee dowladnimadii runtahay ay rabeen mid siinaya maaha saas daraaddeed anugu ka xog- eh, cabdiwali ahaan madaxweynihii puntland shacbiga puntland ayaan ku celinayaa talada ayaga ayaana go-aankooda iyo masiirkooda iska leh Een, waxaan u rajeynaya ummadda soomaaliya meel walba joogaanba guul iyo horumar iyo inay nabadgelyo iyo deganaansho ku noolaadaan aad iyo aad baad mahadsantahay